muddo saddex bilood kadib oo ay xirnaayeen goobaha waxbarashada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa dib loo furay kadib markii ay kasoo laabteen fasaxa sanaduseedkii tagay qaar ka mid ah iskuullada dibka loo furay ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey sanaduseedkan cusub iyo waxyaalaha ay doonayaan inay ku horumareen waxbarashada magacaygu waa sakariisaya dhaqane islamarkaana ah maamulka macadka luqmaan maanta ay tahay taariikhda soddon iyo kowda bisha sideedaad laba kun labaatan iyo afar waxaa dib inoogu furmay daraasadii iyo nidaamkii iskuulaadka sannada laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan alxamdulilah ilaaha ku mahadsan oo si nabad inuskan soo celiyey ardaydii horena si nabad ugu dhammeeyey taa ilaaha ugu mahad celinayna subxaanahu wa tacaala waxaan rajaynaynaa tanna say noogu bilaabatay oo nabadda ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noogu dhammaystiro ilaahay ka rajaynaynaa sannadanuu nooga dhigo sannad barwaaqaysan caafimaadkeedana wadato macadka alluqmaan waxaa u furan diiwaangelin arday cusub oo qaadanaya qaybta koorsiga ciddalaalo ciddii u baahan inay isdiiwaangeliso diiwaangelinta way furan tahay bulshooweynta soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka hiiraan waxaan leenahay kusoo dhawaada macadka alluqmaan magacaygu waa cabdi cabaas maxamed ka mid ah maamulayaasha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo iskuulka alfijr academy oo taariikhda maanta ay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha sideedaad labada kun labaatan iyo afar miilaadiga aan markaasi aan furnay maasha allah si wanaagsan markaasi inoogu bilowday sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo afar labada kun labaatan iyo shan insha allah waxaan filaynaa markaasi dhammaan in ardayda ay usoo xaadir doonto saakina duruusta si wanaagsan ay ugu bil goobaha waxbarashada ee dib loo furay ayaa waxaa ka mid ah iskuullada cumar binu alkhadaab alluqmaan alfajri iyo dugsiga hoose dhexeeya sare ee buundaweyn